بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شره وحديث يهرم لم عليه رسولك عليه الصلاة والسلام وحو هابول عبد الله ابن عباس عبد الله بن الحارث وكورين أيه nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kurba ay ku dhacdo howl adduunyo markay ku ciirto wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro allaha weyn ee dulqaadka badani mooyaane alle kale ma jiro laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane allaha iskale carshiga cadiimka carshiga weyn allaha iskale laa ilaaha ila allah رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم الله يو اسرف شره إله بلدا شرك يدا يقويعي رواية غاروحة الماميان اللهم اصرف عني شره إله بلدا شرك يدا أنا قعدنا عقمري وحديث كان هو روسه مرهي إن بلما عليه هي وأنا حديث صحيح باب الدعاء عند الاستخاره wuxuu baabu yahay qofku inuu ducaysto marka ilaahay uu door weydiisanayo marka qofku uu howlgelayo oo hawsha uu rabo sida khayr leh ilaahay inuu waafajiyo talo ma sidan baad yeeshaa ma sidan baad yeeshaa way u kala bixi weyde ma dhib baa ku jirta mise dheef baa ku jirta go-aankiiba hore u qaadan kari waaye ma khayr bay leedahay mise khayr ma laha ma khayrkee khayrkeedaa badan mise sharkeedaa badan markay u kala bixi weydo wey laakiin hadday kuu kala baxsan tahay oo shay khayrle uu yahay istikhaaro looma baahna istikhaaro looma baahna salaadii inaan tukadayo in kale inaan ka istikhaaraysanaya ka warran ja waa la isla yaqaanaa salaadu khayr inay leedahay waxyaabahaad khayrkeeda iyo manaafacaadkeeda aada og tahay istikhaaro ma gasho laakiin wixii qofka u kala bixi waaya oo taloma xagga maad raacdaa ma kadaysaa ma ku socotaa bilay dhibi kaaga timaadaa maya dhib malaa ma laha khayrkeeda malaa khayrkeedaa badan malaa sharkeedaa badan taasaa markaa salaad baa la tukadaa ducaa la akhristaa can cabdiraxmaan ibna abi almawaal can muxamed ibn almunkadir can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaal kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yucallimuna اlistikhaaraa fi اlumuuri kasuurata min alqur'an wuxuu leeyahay cabdiraxmaan بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر وتابعي كورنا وتابع تابعي عن جابر محمد بن المنكدر هذا خير بدن وعبادة بدن وعلم بدن والله يقان أيها waxyaaba fara badan baa laga soo wariyey oo maaragtay ku saabsan cibaadaadkiisa iyo go-aanadiisa marka lama koobi karo waxyaabaha laga soo wariyey waxaa ka mid a kaaba kaabadtu nafsii arbaciina sana xata istaqaamat naftayda waxaan isla daalaadhacaynay oo aanu isku jiray afartan sano ilaa ay toosnaatay waxay ka dhigan tahay nafta toosnaanteeda iyo wanaaggeedu bayna cashiyati waduxaaha ilberiqsikum hal mar qofku inuu wanaagsanaado dhinaca kale u dhaqaaqa waxay u baahan tahay hawl waxay u baahan tahay mujaahada waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilaahay subxana watacala wuxu uhi qofka dadaala ee darteeya u dadaalo waa la hanuuninaya markaa qofku nafta way diideysaa way kasoo istaagaysaa khayrkiibaa dhibaaya sharkiibay jeclaanaysaa xumaanta u macaanaanaysaa go-aanka wanaagsan iyo khayrka ayaa la qadhaadhaanaya markaa qofku waxay u baahantahay naftiisu inay iskalaan dabeetana ay soo kala baxaan amba naftaa banaanka usoo baxayso qofkubaa laga adkaanaya oo khayrkiibuu ka dhaqaajinaya amba yaraynaya ama qofku naftiisiibuu ka adkaanaya wuxuu leeyahy kaabadtu nafsii arbaciina sana afartan sanaan isku jiray bui naftan adakaysaan ilama ayaay toosnaatay markaa ciyaar ciyaar baashu maahee yaanay kuu dhuumanin وحلي محمد بن المنكدر عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها mid nabara istikhaarada riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yucallimu asxaabahu alistikhaara rasuulku asxaabtiisa wuxuu bari jiray istikhaarada kasuurati min alqur'aan sida suurad qur'aan oo kale waa kii xalay oo kale soo arki maysa istikhaarada waxaana loo bari jiray sida qur-aankana loo baro bimacnaa qur-aanku waa la isla waafaqsanya barashadiisa ihtimaam gaaraa la siiyaa inaan la qaldin inaan la kala horraysiin inaan la kala dambaysiin wax kasta in loo ilaaliyo sidaasoo kale loo loo ilaalinaya idaa hama biاlamri haddii qofku uu ku hamiyo inuu arrin sameeyo arrin diineed oo khayr leh oo waajiba maya arrin adduunya laga hadlaya haddii qofku arrin adduunyo uu isleeyahay talo caaqibadiisu iyo aayaheedu muxuu noqon doonaa aanu garanahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi idaa hama biاlamri qofku hadduu ku hamiyo arrin hadduu ku hamiyo فليركع ركعتين لبا ركعدو هتكدو فليركع الركوع هتكدو ركوع ما لغا سو قاده هتكدو ركعتين لبا ثم يقول دبديتنا ها يراهدو markuu markuu laba ragcado tukado ha yiraahdo goorma oranaya wuxuu oranayaa miya salaada dhexdeeda sa salaada maruu ka baxo labadaba waa la yiri salaada dabayaaqadeeda maya xilliyada salaada la ducaysto waa xilliyeedee sujuudda iyo atixiyaadka maya salaadda marka laga baxo labadaasba waa la yidhi salaadda dhexdeedii salaadda marka la sujuudsanya marka la rukuucsan yahay maya qofku marka atixiyaadka uu dhammeeyo ee salawaadka uu dhammeeyo ee assalaamu calaykum ka horaysa ayuu akrinaya intaaba waa la yidhi kaad akhdaaba kugu filan qofkaas wuxuu odhanayaa allaahuma innii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika وأسألك من فضلك العظيم اللهم الله يو إني أستخيرك بعلمك وحن اختيار كوي دي سنة يا أقوان تادا كان دوران لها يعني كان دوران لها وحن أدب فرد يا أقوان تادا وأستقدرك بقدرتك أود أدوين إن أود ويدي سنة وأسألك من فضلك العظيم فضلك وين أيان كاهبان كوي دي سنة فإنك أدقو تقدر ولا أقدر adigaa ka wax kara adigaa awood leh anigu awood ma lihi wa taclamu walaa aclam adigaa og anigu waxba ma ogi wa anta callaamu اlguyuub waxyaabaha maqan ee faraha badan leh adiga u xogogaalah markaa meesha u dambaysa ayaa muhiim ah wa anta callaamu اlguyuub falku xagga hore samayntiisa u kaaga qurux badan yihi laakiin talow falkaasi muxuu ku dambayn doonaa waa hayb waa wax naga maqan qof baa doonaysa la shuraakooda masalan in qof aad la shuraakooda waa xalaal way ku banaantay waxaad doonaysaa inaad guursato nin baa doonaya gabadh inuu guursado gabadh baa rabta inay guursato waa okay laakiin talo maxay ku dambayn doontaa ma kii ku wanaagsanaaba mise waa kay waxyeele kaa soo raacaysa callaamulguyuubku waa ilaahay marka ilaahu adigaa oge fa anta taclamu walaa aclam wa anta taclamu walaa aclam adigaa og ani waxba ma ogi waanta callaamu lguyuub waxa maqanna adigaawg ilaahayow marka waxay ka dhigantay ilaahayow hawshani aayaheediiyo meeshay ku dambayso haddii adigu aad khayr igu og tahay way soo socotaa ii qadar allaahuma allahayow in kunta taclamu haddaad u og tahay anna haada alamra khayrun lii fii diinii wa macaashi wa caaqibati amrii arrinkani inuu khayr iyo wanaag igu leeyahay diintayda iyo noloshayda iyo cidhibteeda dambe iyo aayahayga dambe aw qaala fii caajili amrii wa aajilihi caaqibati amri caaqibati amri iyo waxaa la isku bedelayaa caajili amri wa aajilihi arrinkayga horraantiisa iyo gadaashiisaba haddaad khayr ugu og tahay faqdurhu lii ilaahayow ii qadar ilaahayow ii fududee faqdurhu lii ilaahayow ii qadar wain kunta taclamu haddaad og tahay anna haada alamra arrinkanaan gelayaa waxay leeyihin culimmadu u magacaabayaan أن هذا الزواج جوركا أن هذه الشراكة وحوض يرشدا أن هذا البيع وحي قفك أقلايو إما قاعد قارنا وحي ليهن نيدو كقف صنايا نقصد وحورنا أن هذا الأمر لكن روايات قاربة وحت المامية وحت المامية ويسمي حاجته وحو مقعابيا baahidiisiibuu magacaab markaa maafu ka magacaabaya mise qalbiguu ka magacaabaya ilaa hadda way taaganta وإن كنت تعلم هدادك أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله هدادك أرين كاني إنه الشر إلي هي دين تيدا والشر إلي هي نلوش شايدا آية هاي الدنبي أرين كيس ورهانتي سيد دنبين دنبين دنبانتي سبا كيس دنبابا هدادك تأشر إنه إلي هي فاصرفه عني أنيق إلهه إيقل ليح أنيق وأنك الليح ذا واصرفني عنه استغنى أنيق إيقل ليح إلهنا كالويع يعني isna uu taa mara anna aan taa mara laba wadoo kala duwan waqdir liya alkhayra xaysu kaan oo meesha khayrku igu jiro ilaahayow ii qadar uma radinii dabadeedna ilaahw igu raallige aan raalli ku noqda aan ku qancaa wayusamii xaajatahu qofku wuxuu magacaabayaa baahidiisa wuxuu doonayo xaggee buu ka magacaabaya billisaan am bilqalbi labadaba waa la yidhi macarabka mise qalbiga qofka waxaa laga yaabaa inuu shay yaro xiisaynayo haddana uu baqanayo laakiin qofku hadduu dhinac u badan yahay boqol kiiba siddeetan wax kastaaba way soo dhammaadeen wuu soo qalab qaatay ya qabanqaabadii wuu soo dhamaystiray wuxuu doonayaa gabadhii berita inuu fadhiisto haddana wuxuu le istikaaraan reerkii uula soo ballamayba haddana wuxuu le istikaaraan geliya wuu iska ciyaarayahay na dhow orne wallahi waan ka istikaaraystayo waa baash waa xaaladdu iska dubadhacsan tahay meel laga istiqaarista kaasi ma joogo dhinac buu qofku u badanya marka horeba uu ku soconaya yani waa qof soo xisaabtamay oo aaminay hawshan gelitaankeedu inuu wanaagsan yahay laakiin qofka marka wuxuu ay ku soo dhacaan ay u siman yihiin amba uu dhinac in yar u janjeero laakiin aanu weli go-aan gaadhin xilliga laga hadlaya waa xilligaas laakiin hadduu go-aan soo gaadhay ya oo uu dhinac u batay oo qabanqaabadiiba uu ku jiro ducadan uu ku hagaajinaya dhowr ka warnay arrinkaasi hatta waan ka istikhaaraysta ya istikhaara ma taas istikhaara marka way fiican tahay qofku inuu marka hore shay kasto uu galayo oo muhiim oo adduunyo inuu ka istikhaaraysto ilaahay uu tala weydiiyo ilaahu maxaan ka yeelaa macnaa wey ilaahu igala tali xagga khayr uu ku jira adigaa yaqaanee miyaan ka joogaa mise waan ku socdaa marka lasoo gaabiyo lasoo ururiyo macnaheedu waa intaas can cabdiraxmaan ibnu kacbin قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري الأسلمي السلمي السلمي صحابي كما ارتكب ياقها عن جابر بن عبد الله يقول أحيري دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح مساجد كان أين تشوغنو أيوري أما مركا مساجد كما تشوغني ميلو دوبو تشوغا فرتوك في قوحيوري دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد رسولك وحو كدو عيسى مساج كاد حديث يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء أفرتاه أبين أفرتاه مع الموت السنين يا ثلاثة يا أربعة أيو دعي سني يعني مساج كاسوا ومساج كدي الله يلاحظه مساج كمسجد الأحزاب نوالا يلاحظه مسجد الفتح نوالا يلاحظه إلا طوالة تقاه ولا صوب غدا ومالنتي دولانكي أحزاب xaaladdu faraha ay ka baxday waa ducadii rasuulka alayh isalaatu wasalaam u dambeysay uu ducaysanayay halkaasuu ku ducaysay faistuujiiba lahu rasuulka alayh isalaatu wasalaam ducadii waxaa laga ajibay bayna salaatayn labadii salaadood dhexdooda min yowmi alarbacaa ee maalintii arbacad ahayd maalin arbicadii iyo casarkii iyo maqhribka dhexdoodii miya maqhribkii iyo cishaaga dhexdoodii miya ayaa laga aqbalay qaala jaabirun wuu sii wadaa jaabir wuxuu yidhi walam ينزل بي أمر مهم غائض يقوم السود هدو يقول السود يقول كاريغانت أرن مهم أه أو عليس له هدو يقول السود يقول إلا توخيت تلك الساعة ساعة داسان إكتا ساعة داس رسولك عليه الصلاة والسلام ودعيستي الصلاة عشر كدب سنين ثلاثة أربعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء ده maalintii laga aqbalay buu soo reebay isniintii salaasada kuma jiraan maalintii laga aqbalay buu soo reebay wuxuu yidhi maalintaasaan ku beega maalinta arbacada labada salaadood dhexdooda fii tilka saaca saacaddii ilaa caraftu ijaaba waxaan arkaa in layga ajiibay mar kastay hawl igu timaado oo xilliga aan ducaysto waxaan arkaa iyadoo layga aqbalo layga ajiibay xilligaasaan ku aadiya waa ducadii dheerayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaystay maalintii markii ay xaaladdu faraha ka baxday ee nimanka isu soo habarwacdeen ee muslimiinta xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagga ee isaga yimaadeen ee dabeete markii rasuulku gacmaha uu hoos u dhigay ee uu dhammaystiray ducadii uu asxaabta ku yidhi war nimanka xaalkooda yaa soo eegaya habeennimadkii markii xoogaa la joogay habeennimadkii salaaddii cishaay kadib ayaa waxaa rasuulku ku yihi asxaabtii yaa nimanka xaaladooda waxay ku dambeysay yaa soo eegaya dabeete waa la iswada nabay xaaladdu way xumayd oo cabsi badan baa jirtay dhaxan iyo qabowna wuu jiray markaa qofna wuu soo kici waayey haddana wuu ku celiyey war nimanka xaalkooda yaa soo eegaya walaa axad cidimay ajiibin markii dambe ku yihi xudeyfe soo kac miyaan idmaqlay waxaan lahay la caawo mee rasuulka ilaahay waan ku maqlaayay wuxuunba hortaagnaa addaru adduru waalqaru dhib iyo qabow yani wuxuu jira duriga wuxuu waa cabsi iyo dhaxan baa isu kay galay oo ogaan baan waan isnabaayay buuri cabsi baa jirta rasuulka alayhi isalaatu wasalaam wuxuu kule ordoo dhaqaajiyo soo eeg nimankii waxna ha samaynin soo eeg xaalkoodu caynku yahay ka soo warbixi waxna ha samaynin tallaabo dambe ha qaadin keliya hawshaadu waa inaad soo eegto un bis waa kii sidii ku baxay waa kaa reer nimankiiyo bahashii dabayshi farabaasay ku hayso dheri bay dabka saaraan wuxuu is wax kala soo qaado dherigii wixii waa la carartaa mid baa siihaya biyuu israadaa ku shub biyihii dhexday ka tuurtaa in yaroo biyaabaa lagu shubaa waxay kala carartaa dabkii ma dab baa lahayn karaya taandho ayaa san loo qabtaa midna koonahan buu haya midna koonahan buu hayaa wixiiba way isla wada dhacaan ba hal dabayla ayuu ilaahi subxaana wa tacaala iyo iyo maaragtay qabow ee la isu raaciyey waa kida markaa ilaa arkay abu sufyaan uu war waan iska guuraya ninkii raacayo meesha meel la fadhiya maahayn nimankii xagga hoose ku jira reer badan qureedna badanka way nagaga baxeen innankana waxayna haysta waa aragtaan ismana waafaqsanin nimayowna kala kaxeeya way ka dhaqaajiyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo laabtay nin isagoo rasuulka saxaabigiiyo aada u faraxsan isagoo leh waxaan baan soo arkay waxaan baan soo arkay waxaan baan soo arkay marka waa ducadii la aqbalay garo waa ducadii la aqbalay waa yahay can anas radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi kuntu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama wuxuu ihi nebigaan la joogay sala allahu alayhi wasalam fadacaa rajulun nin baa ducaystay nin baa duca bartan la fadhiistay faqaala wuxuu yidhi yaa badiica asamaawaati yaa xayun yaa qayuum inii as'aluka yaa badiica asamaawaat allaha samooyinka unkay ee bilaabay ee cidi aanay ugu horrayn allaha aan ugu horraynow adahaba ku barya magacaas ya yaa xayu allaha nool ee noloshiisu ay dhammayska tiran tahayow yaa qayuumu allaha naftiisana u quma makhluuqaadkiisana u quma bimacnaa u xilqaba oo isagu ilaaliya oo arsaaqa oo koriya innii as'aluka waxaan ku weydiisanaya halkaa markii uu marayo ayaa faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi atadruuna bimaa dacaa ninkana ducaduu ku soo ducaystay ee ducadiisa horodhaca uga dhigay iyo ararta miyaa garanaysaan waaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha nafteedu gacantiisa ay ku jirtee dacaa bismihi aladii idaa duciya bihi ajaab waxa uu ku ducaystay magaca ilaahay ee haddii lagu baryo ilaahay ducada uu aqbalo waa maxay yaa badiica asamaawaati yaa xayun yaa qayuum intaasoo israacsan yani ducada inuu qofku toos aanu u gelin inuu ducada gogoldhig ka horreysiiye iyo hadal araara oo ammaana waninkii soo sheegnay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faasnaa cala allahi bima huwa ahluhu ilaahay wuxuu ku ammaanay ammaanu ehel u leeyahay ammaanu mutaystay marka waa taloo kale yaa badiica asamaawaat badiic waxa weeyaan waa allaha cid aanu uga horreyn waa min albidca cid aanay ugu horrayn ee isagu unkumay ee asaasay ee alkumay weliba iyadoo qurux ay la socoto leanno badiic shaygaasi waa shay badiica marka la leeyahay quruxina way ku jirtaa yacni dhismaha weyn ee sidaa isugu qoofalan ee dhammayska tiran allaha bilaabay cidaan kaga dayanow yaa xayu allaha noolow yaa qayuumu allaha naftiisuna yani cid aanay cid kale aanay u baahnayn makhluuqaadkana isaga mayo cid kaloo deeqdaa aanay jirin innii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa markaa wuxuu weydiisanaya lama sheegin ee inta hore ayaa la faallaynaya faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxu uhi atadruuna bimaa dacaa ma ogtihiinoo ma garanaysaan wuxuu ku ducaystay ninkaasi waaladii nafsii biyadihi ma garanaysaane anaa idiin sheegaye allaha nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay daca allaha ilaahay wuxuu ku beriyey bismihi اladii magaciisa idaa duciya bihi haddii ilaahay lagu baryo ajaaba uu ajiibo marka qaar ba waxay leeyihiin kani waa ismullaahi alacdam magaca ilaahay ee weyn ilaahay magac weyn buu leeyahayo idaa duciya bihi ajaabu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam yidhi ilaahay magac weyn buu leeyahayo oo magacyada ilaahay ka mida haddii lagu baryo ilaahay waa ajiibo waa kee si si toose looma sheegin laakiin siyaabo fara badan baa loo kan baa ka mid ah qaar waxay leeyihin waa allah waa magaca allah la ydhah ilahay uu gaarka leeyahay magacyada kale oo dhan waxaa laga yaaba dadku inay la bixi karaan oo ay meelun ka soo geli karaan sifaadka laakiin allahu waa ismu ljalaala ilaahay baa keligii iskale markaa qof hadduu yaa allah idhaahdo waxay leeyihin waa ismu llahi alacdam qaarna waxay leeyihin waa kan qaar kale ay ku sheegeen warku waa badan yahay sababta loo qariyey baa baa muhiima can abi اlkhayr أنه سمع cبد الله بن cمر رضي الله تعالى عنهمa قاaل wuxuu yihi waxa uu مقلay cabداللahi بن cمر oo qاaل yihi qاaل أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر baa نeبiga ku yihi رasuuلka ilaahayow caلمنii waxaad bartaa duعاءa أdعوu bه في صaلاaتيi duعo saلaadeyda dhexdeeda aan ku ducaystay br waa tii hor imika oo kal halkeebu ku ducaysanaya salaada dabadeeda salaada dhexdeeda salaada dabayaaqadeeda intaan salaada laga bixin qaale wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow innii dalamtu nafsii naftaydii waan dulmiyey naftaydii waan halaagay dulman kaiira dulmi aada u fara badan walaa yakfiru dunuuba ilaa ant dunuubtana adiga mooye cid kaloo dhaaftaa ma jirto fakfir lii ilaahw iga dembi dhaaf min cindika xaggaaga makfiratan dembi dhaaf innaka anta algafuur raxiim adigu waxaad tahay alleh dembiyada dhaafa oo naxariista sidaa ku ducaysa ducadaas maxaa ku jira waxaa ku jira qofku inuu qirto dembiga inuu dembiile yahay aanu sidimudhuk ahayn de qofku inaanu ismacaashsiin oo acmaasha yaro koobane uu qabanaya aanay la weynaan inuu ogaado qof dembiile ah oo gaabis fara badani uu ku jiro qofku naftiisa wuxuu ku tarbiyadeeyaa inuu naftiisa taksiirkeeda iyo gaabiskeeda yaqaano meeshay ku xun tahay iyo dembiyada uu galo inaanay la weynaan waxyaabaha yarare uu samaynaya salaad buu akhriyey tukaday qur-aan buu akhriyey sadaqad buu bixiyey waxyaabahaasi maskaxdiisa iyo maankiisa waa inaanay buuxin maskaxdiisa waa inay buuxiso taasi lumi mayso wixii wanaagsanaa ee aad samaysaa meel bay ku yaalaan ma lumayaan lagaa dafiri maayo kaa dayacmi maayaan laakiin waxaad xasuusnaataa xumaanta aad samaysay dembiga aad gashay والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم dadka muminiinta waxaa ka mid a sifaadkooda kuwa markay xumaan sameeyaan dembi oo dham waa faaxisho xumaan sameeyaan ama naftooda ay dulmiyaan nafta maxaa lagu dulmiyaa waa dembi dembaabo dakaru llaha ilaahay bay xasuustaan faاstakfaruu lidunuubihim fakfir lii makfiratan min cindika ama fakfir lii min cindika makfiratan waa tan imika uu sheegay agtaada waxaad iga dhaaftaa dembi dhaaf ilah iga sii qaala wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow innii anigu dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey dulman kasiira dulmi aada u fara badan walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dembiyadana adiga mooye cid kaloo dhaaftaa ma jirto fakfir lii min cindika makfiratan agtaada dembi dhaaf ilaahw iga sii innaka adigu anta waxaad tahay algafuuru araxiim adigu waxaa tahay allaha dembiyada dhaafa ee alraxiim ee naxariista waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i tirmidiy ibnu maaja baa wariyey waa xadiis saxiixa oo sugan baabun wuxuu baabu yahay idaa khaafa suldaan qofku markuu ka boqdo suldaanka suldaanku suldaankeenan maaha oday dhaqameedkaa halkan waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waa waa nimanka awoodda haysta ma madaxweyne ha ahaado ama boqor ha ahaado amba ra-iisul wasaare ha ahaado dadka wax maamula dadka gacanta ku haya haddii qofku uu ka baqdo oo muxuu talo uga baqanaya had iyo jeer qofka muslimka ahee toosan inta badan haalibka warkaa u fiirso haalibka inta badan qofka muslimka ee toosan iyo ninka awoodda haystaa had iyo jeer iskuma sin banaana gaar ahaan qofku hadduu caalim yahay gaar ahaan qofku hadduu qof caalimo yahay oo diinta ilaahay aqoon u leh oo diinta ilaahay u xil qaba oo xil isa saaro xil ka saar qofka had iyo jeer maamulka haystay isagu iskuma wanaagsana inta badan haaliban iskuma wanaagsana mar mar bay isku wanaagsanaadaan waa marka ninka suldaanka ay toosan yahay ninka sultaanka suldaanka markuu toosan yahay alla kacabsi uu leeyahay diinta uu jecel yahay markaasay isku fiicnaadaan laakiin ninka suldaanka markuu xaggaa u weecdo ninka caalimka ahina xaggaasu weecdaa maba israaci karaanba maba israaci karaan xukaamtii muslimiinta hore xataa kuweena dee subxaan allah dee maba laysu bandhigi karaba waxaa laga yaabaa dadkii ugu xumaa xukaamtii waagii hore ee dadkii salafka hela noolaayeen kuwa ugu xun iyo kuweena maanta ka ugu wanaagsani waxa wanaagsan kuwoodaas kii ugu xumaaba wanaagsan bitaakiid malamala maaha bitaakiid xaqiiqa ahaan yani ummadaha hore ee dadkaa hore saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin kuwii ka dambeeyey dowladdii islaamku intay dhisnayd maamul maamuladii iyo salaadiintii iyo xukaamtii tirinaysay kuwoodii ugu xumaabaa ka wanaagsan kuwa maanta jooga ka ugu wanaagsan warkaas waa waadix sooma waxaa waxaabaa la isku wanaagsana xataa qaarkood kuwii wanaagsanaa toosnaa uu dareemayay inuu naqsi jiro oo tilmaamay ay ay jirto maaragtay dhacdhac uu jiro laakiin qaacidada guud waxay tahay ninka xaakimka iyo ninka caalimka ah waxay isku yihiin waliyulamri bay isku yihiin arrimaha muslimiinta mas-uul ka wada yihiin waa awood qaybsan oo laba ah mid keliya iskama qaato hadduu martaa ninkii xaakimka la maro jeexiisi buu qaadaya ninkii caalimka halkaasu la maraya basiit basiit halkaasu la maraya waaطiicu llaha waaطiicu rasuula wa uli lamri minkum waa alxukaam wاlculamaa waa xukaamta iyo culimada haddii markaa kani uu qaloociyo kii xaakimka ahaa ee caalimka ahaa toos bu isaga u soconaya marka way kala leexanayaan ila kani xaggan buu u leexdee kii xaakimka caalimka markaa toos bu isaga u soconaya israaci kari maayaan israaci saas aawadeed mar walba tawatur baa jiray mar walba isku dhac baa jiray caalimka iyo xaakimka muslimiintu waxay halaagsamaan marka xaakimka iyo caalimku ay heshiiyaan dhinac wada socdaan ay isla walaaqdaan kana kan asturo kana kan busteeyo ay gacmaha is soo qabsadaan oo dadka ay wada hor yimaadaan oo dadku ay u fahmaan adduunku inuu hadda dadku way ogyihin dhibaatada jirta laakiin kii ka qaban lahaa ee toosin lahaa ee laga heybadaysan laha marku dhaha sheekh waa barakaysan yahay u soo duceeya taydii uu qabaaye muslimiintu maalinta halisay galaan waa markaas oo kale marka qofka caalamka uu toosiyo tiisa uu haysto ee xaakimkuna uu ka leexdo kala baydhkaasi wuxuu tusaa xaq iyo baatil inay jiraan qallooc inuu jiro gaabis inuu jiro midna uu diidan yahay qofka markaa uu bal reebaya waagii hore abu jacfar almansuur laba tusaale oo gaagaaban abu jacfar almansuur waxaan kusi laba tusaale iyo tusaale iminkaa baan ku siinaya abu jacfar almansuur imaam maalik raxmat ullah iyo awsaaci labadaa ninbe ay rag badan buu soo gaadhay laakiin dadku soo gaadhay kuwaasaa ka mid aha ibnu abi di'bi baa ka mid aha horta imaam maalik u kaadi imaam maalik isaga min awali maraa la isqabsaday waxaa la isku qabsaday markii xukunka ay qabsadeen cabbaasiyiintu abu jacfar almansuur xilligiisii gaar ahaan dadka isaga oo nool ayaa beecada waxaa laga sii qaadayaa waliyulamriga waliyulcahdiga ta kusii xigay danamartuuga kondi maanta adduunka waale oo kale ka labaad baa laga loo sii qaadaya dabadeedna dadku dee waa laga xoog badan yahay wuxuuna waa baycadii waan galay waxa leeyahay dhaarta muxuu ku dhaaranayaa bitalaaq reer gabadhu inay kaa furan tahay ku dhaaro inaad beeca la gashay inankayga soo socday ka labaad isagu waa xaasil moogta dadku hurigeystay laga hor iman maayo waxba loo sheegi maayo isagu meesha wuu haystaa dabeetna wuxuu sii gogol xaadhayaa inankiisa soo socda inankayga inaad adeeci doontaad beeca kula jirto baycadii waan la galay buu ihi wuu ku dhaartay wallaahi wallahi dib uu aamini waaye wuxuu u soo raaciyey gabadhu inay kaa furan tahay amba dumarku inay kaa furan yihiin dhaarta raace uu raaciyey dhaartii dabeete qaar baa ha dhowto waxay arkaan ila waxaanay doonayn oo qasabehe warniyo heedha haddaad ka hor timaadana waadii gabadha fure xaalka tolo muxuu noqonayaa imaam maalik baa loo tegey waxaa lagu yihi imaam maalik o dee waana la dhaariyey oo reerihiibana lagu dhaariyay reer xaasaskii maxaanu yeelaa wax allaaliya wax ka jira ma jiraan buuri ninkii la qasbay ee ku dhaartay reerkiisa iyo xaaskiisa xaaska iga furan haddii aan inankaa ka hor imaado mukrah weeyaan waa qof la qasbay wax ka soo qaad ma leh ee wixii idinla qumanaada haddii ninkani uu qaldan yahay banaanka ka baxa beecaydama haysatee arrinkii baa loo sheegay ma adigaa idhi nacam buu ku dhi anaa idhi gawdaa laga saar waa imaam maalik waa la karbaashi waa la garaacay ilaa gacmaha kor soo salaad marka lagu jiro gacmaha kor soo qaadi kari waayey basiit uu ka hor yimid ibn abi dhiib ayuu abu jacfar almansuur u yeedhay saasaa loo wada fadhiya waa la buuxaa meesha markaasuu ku yidhi ibn abi dhibiyow caadil ma ahay mise jaa'ir baan ahay markaasuu ni su-aashaa iga daa su-aashaa iga cafi suu kaa cafin maayo leanno xam buu hayaa abu jacfar almansuur ibn abi dhiibi inuu ku kacsan yahay buu ogyahay mogti markaa wuxuu sheeg ma ma ma- ma caadil baan ahay mise jaa'ir baan ahay wuxuu uhi warabbi hadihi اlbinya waxa la shegaa kacbada oo ay kacbadu u dhow yahay warabbi hadihi اlbinya dhismaha weyn rab gala baan ku dhaartee innaka ladaalimun jaa'ir waxaan ku dhaaran inaad tahay nin daalima oo jaa'ir xadgudbay oo ka leexday xaqi hadda waa abu jacfar almasuuriyan ka sheekaynaya nin cilmaaniya ka sheekayn maayo oo dimuqraati ah innaka ladaalimun jaa'ir wa ana dulma fii baabika faashin dulmiguna albaabkaaga inuu ku faafay albaabkaaga cidda kaaga dhowdhow inuu ku faafay wa innaka latuqaribu alfaasidiin waxaan markhaati ka ahay aan ku dhaaranayaa dadka xunxune faasidiinta inaad soo dhowaysato dadka alla kacabsiga inaad alla kacabsiga lehna aad iska fogeyso dabeete wuu soo kacay abu jacfar mansuur baa soo kacay dabeete halkaa qoortu ku dhigay ibn abi dhiib markaasa wuxuu ku yihi haddaana bartaa fadhiin faris iyo ruom halkaasay idin qaban lahayen oo idin addoonsan lahaayeen cid idinka hortaagana waa aniga ninkayga aad caayayso lee daalim iyo faajir baa tahay faris iyo ruom haddaanan meeshaa maanta fadhihi lahayn way ku addoonsan lahayen oo bartaasay kugu dhigi lahaayeen wuxuu yidhi abubakar iyo cumar cuduul bay ahaayeen dulmi may samayn jirin jawarana may ahayn faris iyo ruomna may addoonsan bimacnaa waxaa meesha uu ka saaraya waxay maanta dadka qaarkood ay ku doodaanee ah haddaad qofkan xaakimkan daalimka ee faajirka fii bacdi alaxyaan kaafirka ah haddaad ku kacdo xaaladdu way xumaan doontaa baa lagu leeyahy marka ima inaad aqbasho kaafirkii wa ima inaad aqbasho mushkilad kale xal saddexaad maanu jirin xal saddexaad maanu jirin labada midna aan ahayn imaa ha ku haysto siisi wazaa- wazaayid wa inkaarqabe wa balaayo wa dhibaato kale amba kaasi ha ku haysto madaxa kaa garaaco haddaad la hadashana balaayaa dhici doonto kale waa laba khiyaaro khiyaar saddexaad ma jiro miyaanu jiri karin khiyaar saddexaad oo labada mid aan ahayn wuxuu leeyahay haddii anigoo daalimkaasi meesha aanan joogi lahayn faris iyo ruum baan ku qabsan lahayd wuxuu yihi abubakar iyo cumarba daalimiin may ahayn faris iyo ruumna namay qabsan isma diidayaan labadu is diidi maayaan yani waa tusaale naasica miyaa la tirin karaya alciz bn cabdisalaam miyaa la tirin karaya saciid bnu jubayr yani wad-uun imise qof baa ka hor yimi ibnu taymiya inta qof ee ninkii xaakimka ahaa dulmigiisii bannaan ka sheegtay isku dhaceen amba ay xidheen amba ay garaaceen amba ay dileen ma qiyaas bay leedahay qiyaas ma laha tusaale imika ah sheekh sacuudiga jooga oo wadaadadii hore maraa xa- m- kaba xabadda kaba sii hadhaya laakiin dee majara habaabay صالح بن فوزان الفوزان آل سعود وشيخ ما تغاند وذاتك مقطع أبو لي وحلي هاي ننك حاكمك هذا حاكمك شاكين يا وننك حاكمك علمانك الدين لا وها ننك حاكمك يا ننك داعي صاحب وين هذا هذه صاحب نقوم ويان ninkii daaciga ahaa cadowgiisa helaya si markaa cadowgiisu aanu helin ninkii xaakimka ninkii daaciga ahaa ee caalimka ahaa ninkii xaakimka ahaa waa inuu hee oo aanu la saaxiibo bal ma adigu miqyaaska iyo miisaanka bal adigu meelgee bal adigu meelgee mase wuxuu ku leeyahay xilligan waxaad arkaysaa qaar diidan oo xukaamtii ka hor imanaya oo wax ka sheegaya oo u haysta inay banaanka ay banaankaasi ay ka kacaan waa qalad waa diin la'aan buu ku leey waa diin la'aan maxaa diin la'aan nimankan uga sheekayna waa niman kitaabka qur-aanka ee sunnaha nabiga wax ku xukuma oo xuduudda ooga oo jihaadkii wada oo dhalka dhulka muslimiinta difaacaya dulmigay ku haysteen waa maxay waa qofay xoolihiisii ka qaadeen qofay u yara eexdeen qof la iska yara xidhay kuwa maanta laga sheekayn maayo isna kuwu leeyahy maanta waa in lala saaxiibo oo waa in hoosta lagu haystaayo waa in lagu hoos jira waa in la difaaco waa ayo de waa kuwa taqaanaan miya laydinka sheekeynaya maanta kuwa maanta nool muslimiinta haysta xaalkoodu meesha xumaani ay taallo waxaa taagan xaakim muslima waxaana ag taagan caalim muslima oo cimaamad weyn haysto siisi maxaa ag taagan ashar oo dhan bisalmaan maxaa hoos taagan dee kuwanaan kuu sheegi marin baa hoos taagan waa lalama hadli karo xaggiisa intaanu kula hadal toban cumaamada haysta iyo khamiisyaal iyo garan haysta kusoo gelaya isbaba soo gaari maysaanba isba soo gaari maysaan yani markaa waa sida loo jabay ee loo baaba'ay raalli ahaada waxaan waxaan uga jeedaa suldaanka qofku hadduu ka baqdo muxuu uga baqanayaa su-aashu waa taas muxuu uga baqanayaa wuxuu uga baqanayaa had iyo jeer qofka muslimka ee toosan gaar ahaan caalimku iyo ninka suldaanka ee xaakimka ee had iyo jeer isma waafaqsanaa inta badan oo kanna waxbuu luusluusaya laablaabayaa ninkii caalimkana wuu toosan yahay dabeeto way isku dhacayaan dabeetana dee labada keebaa xoog weyn dee kii meesha haystay oog weyn markaa wuu baqanaya waa la dili karaa waa la xidhi karaa waa la dulmin karaa haddii horta dee inuu baqdo maaha laakiinba haddii uu baqdo waxaa jira duco intuu akhristo baqahaas daweynaysa can sumaamata ibnu caqaba amba ibnu cuqba qaala wuxuu uhi samictu alxaaris ibnu suwayd yaquulu qaala cabdullaahi bnu mascuudin radia allahu tacaala canhu qaal wuxuu leeyahay alxaaris ibnu suwayd cabdillaahi bnu mascuud ayaa wuxuu yidhi إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه هدي مدكين وكهو سنول يهي إمام بحاكم وكعب سقبه تغطرسه كبر كيس إيو مارت إسقاطقات كيس إيو عرديس الغطرسة وقفك مارت إن ميل هايستا ميل شوغي إسقاطقات كبضن الظلم كبضن aw dulmahu amba dulmigiis waa isla macna labadu hadduu mid muslimi uu jiro oo ka baqanaya kii xaakimka ahaa inuu dulmiyo amba inuu ku kibro falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahayow rabbi asamaawaati asabci wa rabbi alcarshi alcadiim allaha samaawaadka toddobada ah iyo carshiga weyn allaha iska lehow kun lii jaaran gargaare i ahow min fulaan ibnu fulaan hebel iyo hebel midaan ka soo magan galo oo iga magan geliya i ahow wa axzaabihi min khalaa'iqika iyo bahdiisa gruubkiisa iyo cidduu wato oo ka mid a khalaa'iqdaada maxaa weeyaan dadkaad abuurtay keligii ma socdee bilaayaa hoos yaacayse isagaya kuwan acwaantiisa hoos socda ilaah iga badbaadi buu jeedaa an yafruda calaya ilaah waxaad jaar iga noqotaa amba waxaad iga gargaartaa an yafruda calaya axadu minhum qof iyaga ka mid ihi inuu igu xadgudbo aw yadqaa amba u igu kibro caza jaaruka wajalla hanaa'uka laa ilaaha ilaa anta caza waxa karaamo leh jaaruka qofka kuu soo irkada wajalla hanaa'uka ammaantaaduna way weynaatay walaa ilaaha ilaa anta ilaah xaq lagu caabudo caabudaa ma jiro adiga mooyaane waa xadiis saxiixa cabdullaahi bn mascuud dabcan ducada wuxuu ka soo warinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo waxyaabahan oo kale waxyaaba madaxiisa uu ka keeni kara maahe rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka haya xadiis ku xigan raaci cali bni cabaasin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi idaa atayta sulطaana mahiiba takhaafu an yastuwa calayk yastuwa bik haddaad utuma u timaado suldaan laga haybaysanayo dadku ay ka baqanayaan xaggiisa aan leegahayn oo takhaafu aad ka cabsi qabto an yastuwa bika inuu ku dulmiyo amba inuu ku dhibo inuu ku dhibo faqul waxaad tidhaahdaa allaahu akbar allaahu acazu min khalqihi jamiica allaahu acazu mima akhaafu waaxdar waacuudu biاllaahi aladi laa ilaaha ilaa huwa almumsiku asamaawaati asabca an yaqacna cala alard ila biidnihi ilaa aakhiri allaahu akbar ilaahay baa ka weyn cid walba allaahu acazu ilaahay baa ka sharaf badan min khalqihi jamiican khalqigiisa oo dhan imaam alawsaaci raxmat ullaahi calayhi ayuu su-aal baa la weydiiyey nin xaakimaa u yeedhay su-aal buu weydiiyey waa abu jacfar almansuur sheegana imika su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi reer bani umaya dadkii faraha badnaayaanu ka laynay ma xalaal bay i ahayn mise xaaraan bay iga ahayn yani dee waa waa la garanaya reer bani umaya cabaasiyiintu markii meesha ay qabsanayeen maxaa ka horreeyey waxa la soo xasuuqay reer bani umaye oo dhan baa lasoo xasuuqay xataa caruurtii arrayda dhabta lagu hayay raggii kuwii naaska shaqay baa xataa la soo laayay midh iyo dhif baa ka baxsaday saanaduba uga soo kicin marka wuxuu leeyahay culima waxay u fatwoodeen bal bal qabsow dhiiggaas culimaa la socota dadka muslimiinta ee qaar beeraleyska ah iyo qaar adhigooda la jooga iyo qaar dukaana haysta iyo qaar shacaba iyo qaar ciidana iyo qaar madaxa wax alla wax hadduu reer bani umayahay dhiiggiisu waa ku xal wadaad baa kitaab la daba taagan waanu ogeyd in lagu xamanayo isaga iyo walaalkii abulcabaas asafaax inay dhiig fara badan soo daadiyeen oo reer bani umiya ay soo laayeen dadka lagu xamanayana waxaa ka mid a inay arrinkaa qabaan imaam alawsaaci wuxuu cabdiraxmaan mateed ha soo kac buu ku yidhi wuu soo kacay wuxuu ku yidhi dhiiggii reer bani umaya aanu gallay ma khalad bu mise mise sax bu ah ma xaaraan bu ah mise xalaala wuxuu su-aashii markii la weydiiyey baa wadna layga booday waan waan naxay buuhi waan baqda dabeetana waxaan xasuustay ilaahay weynaantiisa iyo addoonkan yaraantiisa saxiif yani basiid hadi almucaadala isugeyntaa dhow buu kufaayay markiiba dabeete wuxuu ihi cabsidii baa hal mar layga dul qaada ilaahay weynaantiis allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiican tan ujeedaa waa taas ilaahay baa khalqigiisa oo dhan ka weyn ilaahay baa khalqigiisa oo dhan hee ka cizadiisa iyo halabadiisu ay ka sarraysaa dabeete waxaan ku idhi xaaraan bay ka ahayd basiid xaaraan bay ka ahayd oo maxay ku xaaraantinimooday wuxuu hi awowgaa waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaan ka hayaa xadiis uu leey laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa halaat xadiiskii macruufka ahaa qofka muslimkaa dhiiggiisa wuxun baa xalaaleeya saddex shay reer bani umeya saddexa mid ka mid ah hadday ahaayeen dee dhiiggoodu waa kuu xalaal haddii kalena waa kaa xaaraan dabeete wuxuu ninkiibaa cadho ismadax maray jiq buu noqday buu yidhi saan wallaahi khalaas in yar kadib leanna markuu cadhoodo ishaaro aanad fahmayn buu bixinayaa kuwaagan taagtaagana daalimiinta acwaantoodaa ayaa markaa madaxa ku hordhigaya ishaaro yar bixiyo gam wuxuu walle madaxaagu bannaan ku yaallaa dabeete waan ashhaatay bui waxaan waxaan qoondaystay maanta waa maalintii adduunka kugu dambeysay dabeete waxoogaa buu aamusnaa wuu cadhooday wuu isbedelay wuu foorasay wuxuu ihi ordayga baxa dabeete wuxu uhi waan baxay anigoo aan rumaysnayn inaan noolahay anigoo aan rumaysnayn inaan noolahay haddii aad wuxuu ihi idaa atayta sulaan waa kaasoo kale markaa idaa atayta sulطaanan mahiiban haddaad u timaado suldaan laga cabsanayo oo laga heebadaysanayo aan kor loo eegahayn oo takhaafu aad ka cabsi qabto an yastuwa bika inuu ku waxyeeleeyo faqul waxaad tidhaahdaa allaahu akbar yacni ilaahay weynaantiisa xasuusay ka dhiganta allaahu acazu min khalqihi jamiican ilaahay baa khalqigiisa oo dhan ka xoog weyn acazu bimacnaa aqwa ka adag allahu acazu mima akhaafu waaxdar ilaahay baa ciddaan ka baqan aan ka digtoonahayba ilaahay baa ka xoog weyn oo kmaarata ka qawisan wa acuudu biاllaahi aladii laa ilaaha ilaa hu waxaan magan gelayaa allah isaga mooye alla kaloo xaq lagu caabudo aanu jirin waa allehe almumsiku الsamaawaati الsabca waa allaha toddobada sama haya awooddiisu intay leeg tahay toddobada sama allaha ka haya an yaqacna calى اlardi dhulka inay ku soo dhacaan ilaa biidnihi markuu ogolaada mooyaane maalin maalmaha ka mid a samada waa la soo dayn doonaayo dhulkay qabsanaysaa ku dhacaysaa lakiin inta ka horaysa ilahay baa haya wa min shari cabdika fulaan isagaa markaa magacaabaysa iyo addoonkaagaa hebel la yidhaahde laga wada baqanaya sharkiisa allaha ka xooga weyn wa junuudihi ciidamadiisa wa atbaacihi kuwa la socda wa ashyaacihi iyo kuwa u gargaaraya ee garab jooga min aljini waalinsi ina qaar baa macaajinka soo isticmaaleen ee jin iyo insiba le allaahuma allahayow kullii jaaran min sharihim waxaad iga ahaataa jaar ama midaan ka magan galo oo iga magan geliya dheh min sharihim sharkooda jalla hanaa'uka wa caza jaaruka wa tabaaraka smuka walaa ilaaha hayruka saddex jeer ku celi jalla hanaa'uka maarata ammaantaada ayaa weynaatay wa caza jaaruka ka kula jaarkaa adiga marka ku magan galay baa awoodiya maaragtay itaal leh wa tabaaraka smuka magacaaga ayaa khayr dhameeyey walaa ilaaha khayruka ilaahaan adiga ahayna ma jiro ducadaas dheer saddex jeerun ku celi buu ihi xadiisku bal waa cajaa'ibe waa xadiis saxiixa imaamu dabaraani iyo haytami iyo kayrkood ayaa ayaa xadiiskaa wariyey kan kalena isna waa la mid can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi man nazla bihi hamun qofka hami hami iyo ami warwar iyo walbahaar qofka ay ku soo degaan aw karbun amba kurbo iyo dhibaato ay ku soo degto aw khaafa min sulطaanin amba suldaan ka baqdaa fadacaa bihaaulaa'i kelimaadkan soo socda ku ducaysta ustujiiba lahu waa laga aqbala waa laga ajiiba waxaa ducooyin fara badan baa ku soo aroor tanbaa ka mid a waxaa kaloo ka mid ti wadanuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaada fi ulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu maxaa ku xiga fastajabnaa lahu min algam fastajabnaa lahu waanu ajiibnay wanajaynaahu min algami gamigiina waanu ka badbaadinay yani qofku inuu si kal iyo laaba oo qalbigiisa ka soo goday inuu dhaha laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin yani qofku inuu qirto uu yaqiinsado gaadhiskiisi iyo dembigiisii ilahay cadamadiisa qalbigiisa uu gashado dabata uu ku dhawaaqo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin marka hami iyo walbahaar iyo ami iyo kurba ay sugu kaa timaado amba cabsii aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allaahu kelmaddaa markaa u fiirso xasbuna allaahu wa nicma alwakiil xasbuna allaahu markay taladu faraha ibni aadamka ka baxdo ee aad dareento wax allaaliya wax kuu dhiman inaanay jirin oo itaalkaagu uu kuu run sheegay awooddaadii bannaanka ay timi awooddii ilaahay baa taalla xasbuna allaahu wa nicma alwakiil si qalbiya u dheh maxaa ku xigta wa qaaluu xasbuna allaahu fanqalabuu binicmati min allaahi wa fadlin lam yamsashum suu baa layidhi dadkii noocaa yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum dadki adduunkii ilaha o dhan baa isukin soo bahaystay waa muslimiintii markii uxud ay ka yimaadeen ee madiine ay soo galeen iyagoo tabcaana oo rafaada oo dhaawacsan oo laga soo xoog roonaaday oo walbahaarsan oo murugaysan oo rag fara badan laga soo laayo haldoorkiia ayaa waxaa la yidhi ma idinkaa warbahaya intiina soo hadhayna intii kale ka hadhanayd iyaga iyo intii idinla dagaalantay baa ina annaasa qad jamacuu lakum dadkii oo dhan baa isukiin soo bahaystay maxaa la doonaya inay idhahdaan khalaas waryaadhaheen war waxba isku tari mayna meesha nagu kala kaxeeya nin kaloo nin kastoo meeshaad qaban karto qabo yacni qofka daciifka ah ee iimaankiisu uu daciifka yahay ee awoodda ilaahay xaqiiqatan aan aaminsaneen wuxuu ku xisaabtamaa markaba miyay soo socdaan haa maxaynu yeellaa waxaynu yeelana ina kala kaxeeya yaan meesha nagu wada iman wuxuuna haynaga hadhaane qaaruu baadiya u yaaca qaaruu magaalada gala qaaruu garhka xiira qaaruu khamiisyada quba ina kala wada nimayo islaameed meeshiyaa la isugu keen imane ina kala wada yani kala yaaca un bimacnaa waxba iskama celi karee laakiin iyagu maxay yidhaahdeen xasbuna allaahu asbaabtiina way la yimaadeen way igaaba kasoo hortegeyba ka soo horbaxay fanqalabuu binicmati min allaahi wa fadlin lam yamsashum suu wax dhibaataha may taaban waadhab iyagaaba libaystaba way soo kaceen iyagoo dhitinaya oo istaba socda oo daalan oo gaajoonaya oo xanuunsanaya ayay ka soo baxeen madiina markaase rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi qofaan dagaalkii wuxuu ka qayb gelin ma soo raaci karo kuwii xataa hore iska joogay iska jooga baa lagu yidhi iyagoo wada dhitinaya wada soo wada wada dahran oo wada kabkaban oo wada karkaran oo madaxa wada wax ka ayay soo wada baxeen markaase xamraa ulasa tegeen gaaladii waxay maqleen nimanka waabay soo baxeen waa dhabo nimanku way soo socdeen waxay maqleen nimanku waabay soo socdeen xamraalo siday degan yihiinba madiinaba way ka yimaadeen shaylan qofka muslimka ilaahay baa la socday malaa'igta kuwana yaa la socda gaalnimada iyo iyo shaydaanka wadnihii baa markaa ahaan leekad waxa nimankii odayaasha ahaa kuwii madiine ka yimi iyo kuwo kaloo meelaha ay uga yeedheen oo wisiisi ah oo raggii laga laaya xasuusan ayaa soo baxay wallaahi haddaa gaadhaanna mid laydinka arkahayn xataa ismay waraysan ma noqonaa hore ma u soconnaa ma joognaa xataa ismay weydiin laba meel maxaanu yeelaa mise ciidanka waba sii duwaba waba la yaacayba ilaa maka ayaa hor dagu gala khalaas yani fanqalabu binicmati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu waa loo ajiibaa haddii qofka hami iyo ami iyo karb iyo aw khaafa min sulaan uu ka baqdo oo ducadan ku ducaysto waa loo ajiibaa ducadu maxay tahay asaluka allahuma allahayow malaa qarsoone as'aluka waxaan kugu weydiisanaya ilaahayow bilaa ilaaha ilaa anta rabbi اsamaawaati الsabci wa rabb اlcarshi اlcadiim inaad tahay alla xaq lagu caabudo inaanu jirin adiga mooyaane inaad tahay rabbiga samooyinka iyo ee toddobada ah iyo carshiga weyn wa as'aluka bilaa ilaaha ilaa anta rabu الsamaawaati الsabci wa rabb اlcarshi اlkariim وأسأل وحن كوي دي سنية باللا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب ال- والأرضين السبع وما فيهن الله اسكال السموين كتضبضع رولك تضبضع وما فيهن يوحى كل حنول إنك على كل شيء قدير انت مركا تلاحظه ثم دبلتنا سل الله حاجتك باهدا لويدي هدو همك هاي هدو غمك هاي هدي كربة يدباتي كويستي هداش سلطان كبقانيسي xadiidkan u dambeeyaa waa daciif laakiin labadaa hore labadaa horeba waa saxiix haddaad isha ishayn weydo oo cabsidu ay hareeraha kaa soo marto labadaa ducee horaan kuu soo sheegay labadaasun qabso waxba ku yeeli maayaan laakiin maxaa ka horaysa waxaa ka horaysa marka hore inuu qofku qalbiga adkaysto oo cadamada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo xaadiriyo oo ibni aadamka iyo dacfigiisana uu soo xaadiriyo dabeete labadaa isbabara dhigo kan suldaanka ee meesha soo taagan iyo kuwa ag taagtaagana ducafadaha ee taalka daran iyo allaha weyn iyo awooddiisa iyo carshigiisa inuu isbarbar dhigo laba la isu dhigaabaa markii haddii dee uu kani kula weynaado dee iska baqoo iska aamus hadduu kula yaraado de go-aankii la qaadan jiray ayuun baad qaadan doontaa baabun wuxuu baab u yahay maa yudakharu liddaaci min alajri waathawaab qofka ilaahay barya waxa ilaahay u kaydiyo meel usii dhigay min alajri waathawaab ee ah ajarka iyo abaalmarinta axaadiistan horean usoo sheegnay insha allah marka anu iska dul marayna can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacala canhu can الnabiy salى اllahu alayhi wasalama qaal ma min muslimin yadcuu laysa biismin walaa biqaطicati raxim haddii uu jiro qof muslima oo ilaahay baryaya oo ilaahay aan ka beryahayn dembi iyo qaraabogoys aan ilaahay ka beryahayn ilaa acطaahu ixdaa alaaثin ducadiisi ilahay saddex mid ahaanun buu ku siiyaa haddaad dembi ku maaragtay aad ku ducaysanayso amba qaraabogoys aad ku ducaysanayso culamada qaar baa si kaloo macneeya waxay idhaahdeen laysa yadcuu biismin dembi ilaahay aan ugu ku ducaysanayn isagoo dembi ku dhex jira bimacnaa kii rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu sheegay isagoo malbaskiisa iyo mashrabkiisa iyo maakalkiisa oo qudiya bilxaraam isagoo xaaraan faraha kula jira ayuu ilaahayowda hayaa waa kaasaa looga jeedaa walaa biqadiicati raxmina waxay ka taagan tahay wax allaaliya wixii dembiye xumaana inuu qofku ilaahay weydiiyo laakiin ta hore caan ku tahayo qofku dembi iyo qaraabogoys markaa qaraabogoysku waa dembiye waxaa gaar loogu sii saaray ahmiyadda ay leedahay ilaa acطaahu haddii qofku ilaahay uu si dhaba u baryo oo waxyaabihii ducada lagu aqbali jirayna uu sameeyo waxyaabihii ducada ka hor iman jirayna uu ka tago ilahay wuxun buu siiyaa saddex mid ahaan buu siiyaa ima an yucajila lahu dacwatahu ducadan uu ku ducaystay oo sideediiya inuu ilahay usoo dedejiyo wa imaa an yudakhirahaa lahu fi laakhira inuu aakhira u dhigo intaan laga aqbalin iminka yani waa laga aqbalay laakiin intaan iminka la siinin in ajar loogu bedelo aakhira loo dhigo wa imaa an yadfaca canhu min asuu'i miliha dhibaato iyo mashkilad ku soo socotay iyo shar in ducadaasi lagaga baajiyo qaala wuxuu yidhi idan yaksuru haddee ducadu way badanaysaaye dii taasi ay jirto ducadu waa in la badiyaa saxaabigii baa le idan yaksuru qaala wuxuu uhi allahu akar ilaahay baa ka badan ilaahay aqbalitaankiisaa ka sii badan yani ilahay aqbalitaankiisaa ka sii badan macnaheedu waxa weeyaan haddii mararka qaar baa qofku waa laga ilahay inuu wax weydiisto wixii ilaahay qofku ilaahay weydiistay wax ka badan bu ilahay soo raacinaya marka aqbalitaanka ilaahay baa ka badan su-aashiiyo dacwada ibni aadamka waayahay meesha markaa macnaheedu waxay tahay oo quraa arrinkan hore u sheegnayoo baraarujin mar kasta u baahan qofku ducada waa inaanu daynin ajiibitaankana waa inaanu degdegsan yani maanta bari ilaahay waad way waad arki weyday adigu yani haddana beritaad bariday shay baad ilaahay ka baryaysaa shaygu waa sidii uun haddana waad bariday xadilada laguma ajiibin ducadani la-aad maaha cidlamay dhicin ducadani meel bay buuxinaysaa adigu ducada ha joojinin بمعنى هدقدين ما لم يعجل ونيك الرسول مره ما لم يعجل فإن الله لا مستكره له إلهي سبحانه وتعالى لما لما لما لما درقيه لما قصبه إلهي سبحانه وتعالى كيسي وحي يالي حوق لكم سوقاته دعاء لكم سوقاته دعاء دا أدوه هدينين دعاء دا هوقا دانا وقرأ إنه تهي مكا إله وحي وحي سيني صوت دادته ميلك لك يا بين البوحينيس وايهي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرم ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله قفك مؤمن كي إلهي وجهيس أتاقه سوى إلهي وحويدي سنة يسأله مسألة أو إلهي ويدين ويدي سنة وحويدي سنة ilaa acطaahu iyaaha ilaahay wuu siiyaa qof kasta oo ilaahay barya ilaahay baryadiisa kuma qadiyo ilaahay gacan mar ma soo celiyo haddii qofku ducadu waxyaabihii ducada lagu ajiibi jirayna uu sameeyo waxyaabihii ducadu hor istaagi jirayna uu iska daayo qofku wax allaaliyo wixii ilaahay uu weydiista ilahay wuu- ilahay ducada uu ka aqbalaa ee laakiin siduu dee u aqbalo ee inaan isla garanhayno waxaa laga yaaba aduu sidaa u doonaysay sidaan ahayn in loo aqbalay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu sii sheegay ima cajalaha lahu fi اdunya waxaa laga yaabaa in loo- loogu soo dedejiyo adduunyada وإma dakaraha lahu fi اlaakhira maa lam yucajil ama aakhira dib loogu dhiga intaanu qofku degdegin faqaalu waxay dhaheen ya rasuul اlah rasuulka ilaahayow wamaa cajalatuhu oo degdegaasi muxuu ahaa sidaba qofku u degdegaya qaala wuxuu ihi yaquulu qofku wuxuu odhanayaa dacawtu wadacawtu waan beriyey ilaahay oo waan beriyey oo waan ku celceliyey walaa araahu yustajaabu lii dabeete waxaan arkaa inaan laygaba aqbalin marka waan iska daynaya de miyaan wadaa un ducada waan ducaysanaya una waan sii jeeda waxlama soo socdaane ducada miyaan ku wadaa uun wuu degdegsanya qofkaasi haddaad malyuun mara malyuun mara haddaad ducaysatay oo shaygaad ka ducaysanaysa uu sidiisii uu yahay ducadaadii waa la aqbalay haddii ducadaadu dariiqeeda ay martay wey laakiin adigaan ogeyn meesha laga aqbalay meeshay tahay ifyo aakhiro iyo ma wanaagsan walalaakhiratu khayru laka وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم habeen dambe haddii ilaahay ka dhigo waxaa laga berita inaan safar yaro galo afar saddex sumeelaasaan maqnaanaya insha allah talagalku siduu yahay marka habeen dambe kitaabku waa fasax inuu soo ducayna insha allah